bismi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة اlwaasitiya lishaykh اlislaam ibni teymiya raximah اllah waxaan ka soo baxnay baababkii shanta ahaa oo ka soo hadlay oo baab kastoo ka mida ahlu sunnaha ay u dhexeeyeen dadka yacnii ahlu ifraadka iyo kuwa ahlu tafriidka ay u dhexeeyeen masaa-ishii ku saabsanayd baabu اlasmaa'i wasifaat tii kale iyadan ahayd baabu afcaalillaah oo qadarka iyo ku tacalluqday middii saddexaad oo ahayd baabu اlwacdi wاlwaciid oo murtakibulkabiiraha iyo baabu اlasmaa'i wاlaxkaam oo masaa-ishii iimaanka iyo kufriga iyo baabu الصaxaaba oo ay u dhexeeyeen raafidada iyo khawaarijta ama raafidada iyo nawaasibta intaas markii uu ka soo baxay ayaa waxa uu yidhi faslun wqad dakla fيma dakarnaahu min aliimaani biاllahi اliimaanu bima ahbara allahu bihi fii kitaabihi waqad dakhala waxaa galay fiimaa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay min aliimaani billaahi oo alle oo la rumeeyo ah aliimaanu baa galay rumayn bimaa la rumeeyo ahbara allaahu bihi ilaahay oo ka warramay fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa oo uga warramay wa tawaatara kana tawaaturay can rasuulihi sala اllahu calayh ali wasalam rasuulkiisa wa ajmaca calayhi ayna ku ijmaaceen salafu اlummati ummaddan salafkeeda muxuu yahay marka waxaasina min annahu subxaanahu ilaahay inuu yahay fowqa samaawaatihi samaawaadkiisa korkooda calaa carshihi carshigiisa korkiisa caliyun inuu yahay midkii sarreeyo calaa khalqihi ou ka sarreeyo ayb wuxuu leeyahay waxaa soo galay baabkan marka aliimaanu billaah markaan leennahay waxaa soo gelaayo in la rumeeyo wixii ilaahay ou ka warramay nebigiisana ka tawaaturay ummaddii salafkana ay ku ijmaaceen salafu haadihi اlumma maxay yihiin waxaasi in la rumeeyo in allah subxaanahu watacaala carshiga uu ka sarreeyo fowqa samaawaatihi inuu yahay khalqigiisoo dhanna inuu ka sarreeyo taa in la rumeeyo marka rumaynta la rumaynayo ilaah inuu carshiga ka sarreeyo maxay ka mid tahayna min aliimaani billaah aliimaanu billaahay ka mid tahay marka arkaanu اliimaan marka la sheegaayo an tu'mina billaahi waxaa soo gelaya marka an tu'mina billaah in tilmaamihii ilaahay la rumeeyo tilmaamaha allana waxaa ka mida inuu allah subxaanahu watacaala ou sarreeyo carshiga oo ka sarreeyo aayadihii ku soo arooray waa soo marnay axaadiistii kusoo arooray ku soo aroortayna waa soo sheegnay mas'aladaas ijmaacii ku guntanmayna waa soo sheegnay isagoo dhowr weji ah marka waxba uga laaban mayno ijmaacaad fara badan ayaan soo guurinay oon darsiyadii hore aan ku tilmaannay marka ilaahay sarrayntiisa kitaabkaa tusay sunnadaa tustay ijmaacuna waa tusay fitarka saliimkaana saasay sheegayaan oo maxaa yeelay waana daruura caqliyana waa tahay fidrada waxay ku tusaysaa ilmaha yaryarkaa iyo gaalo iyo muslimba ruux kasto axadka ka awoodda badan ee isaga abuuray kor unbuu ka fiirina kor unbuu ka tilmaamayaa caqliga saliimkaana waa keenayaa caqliga yacni daruuratulcaqlina waa keenaysaayo ruuxa xataa haddii uu falsafad iyo mandiq iyo cilmulkalaam uu galo haddana waxaad arkaysaa isagoo is-iloobayo ilaahay kor farta ugu fiiqaayo waana midii lagu xujeeyey abulmacaali aljuwayni oo ninkii hamadaaniga ahay uu yidhi intuu ka hadlay abulmacaali aljuwayni culuwiga iyo ilaahay inuunan sarraynin iyo waxyaabahaasuu ka hadlay markaasuu wuxuu yidhi daruuradan oo caqliga ah ee imaamulxaramaynow balnu seen ku radinaynaa buu yidhi hal shay baa dhiman uu yidhi qofku marka uu wareero gacmuhu kor u taagtaa arrintaas see isaga baabi'innaa buu yidhi markaasuu intuu fakaray fakaray fakaray madax hoosuu raariciyey ayuu wuxuu yidhi xayarani alhamadaaniyu hamadaanigana waa i wareeriyey buu yidhi su-aal aan laga jawaabi karin way maxaa yeeley ruuxa isagoon is-ogeyn gacantaasoo kor u taagan baad arkaysaa intaas marka mas'ale ay tustay wax ka deliil cad maa jiraan mas'ale qur-aankii adiladii qur-aanka ay tustay sunnadii nebiga ku soo aroortay ee ijmaacii asxaabta iyo taabiciinta ku timid ee caqliga yacni caqliga daruuratulcaqli yacni ay sheegayso fidradii nadiifka ahayd ay keenayso intaas haddana dadkii waxaad arkaysaa in badan oo ka midoo cilmi lagu sheegaayo haddana inay diidan yihiin marka waxay tahay wax kale ma ahane qofka ilaahay hadduu doono inuu baadiyeeyo cid hanuunin karta male oo qalbigiisa ku abuuri karto hanuunka ayb taas unbuu marka meeshaan uu kaga hadlay hadalkan marka uu sidaan iskugu rakibay uu yidhi fowqa samaawaatihi calaa carshihina waa hadalkii salafka waayo isaga iskama keenine cabdullaahi bnulmubaarak waxaa ka ansaxday in la yidhi bima nacrifu rabbanaa rabbigeen maxaan ku aqoonsanaynaa markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku aqoonsanaynaa biannahu fowqa samaawaatihi inuu samaawaadka ka sarreeyo calaa carshihi carshigiisa uu ka sarreeyo baa-inun min khalqihi khalqigiisa uu ka baxsan yahay ilaahay khalqigiisa kuma dhex jiro waa ka waa ka soocan yahay khalqigiisa baa-inun min khalqihi oo khalqigiisu marka uu ka soocan yahay uu ka dhex baxsan yahay oo aanu ku dhex jirin sidaasaan ku garanaynaa buu yidhi cabdullaahi ibnuulmubaarak imaam axmedna marka waa u qiray sida kitaabu sunna abubakr alkhalaal oo ku warinayo taas marka iyado baa-inun min khalqihi marka de calaa carshihi iyo fowqa samaawaatihi iyo sunnada iyo waa tusaysaa iyo qur-aankuba laakiin baa-inun min khalqihi salafkii baa la yimaadeen maxay ula imaadeenna waxay ula yimaadeen dad soo waxaa soo baxay dad ayagu dhihi jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigana waa joogaa dhulkana waa joogaa oo dadkuu ku dhex jiraa waxay kalliftay marka ama ay keentay si loo caddeeyo muraadka ilaahay ee uma stawaa cala alcarshi ama aamintum man fi اsamaa'i si loo caddeeyo ayay waxay yidhaahdeen ay ku dareen baa-inun min khalqihi ilaahay khalqigiisu waa ka soocan yahay ma ku dhex jiro in ilaahay khalqigiisuu ku dhex jiraa la yidhaahdana waa caynu naqsi waayo nuqsaan weeyaane ammaan maba ahanbiyada marka min aliimaani billaahi taasaa ka mida wa huwa subxaanahu masaa-ishan dhan waa ka soconaynaa sababtoo iyadoo mufasalan hore uga soo hadalna wa huwa alla subxaanahu nasahnaaye macahum macooda ayuu yahay aynamaa meel kastoo kaanuu ay ahaadaan meel allaale meeshay ahaadaan alla waa la jiraa yaclamu waa og yahay maa hum caamiluuna waxa ay sameeye waxa ay yihiin kuwa samaynaayo yaclamu wuu og yahay maa waxa hum iyaguba caamiluuna kuwii samaynaya ay yihiin kamaa jamaca siduu u kulmiyey beyna daalika arrintaa bayna daalika ishaarada xaggay u laabanayna waa bayna alfowqiyati waalmuciyati fowqiyada ilaahay oo inuu carshiga ka sarreeyo ah iyo inuu la jiro oo khalqiga ilaahay uu macooda yahay labadaaba ilaahay waa jamciyey xaggee ku jamciyeyna fii qowlihi buu ku jamciyey huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarshi yaclamu maa yeliju fi اlardi wamaa yakhruju minha wmaa yanzilu min asamaa'i wamaa yacruju fiiha wahuwa macakum waa kaa marka hal aayad baa waxaa lagu jamciyey maciyada ilaahay khalqigiisa ou la jiro iyo culuwigiisa iyo sarrayntiisa wax iska hor imaanaya marka ma aha hal aayad baa ilaahay ku wada keenay fiil wa huwa subxaanahu macahum macooda weeyaan aynamaa meel kastoo kaanuu ay ahaadaan yaclamu waa og yahay maa hum caamiluuna waxa ay yihiin kuwa samaynaayaan kamaa jamaca siduu u kulmiyey bayna daalika kaagaa oo yacnii maciyada iyo fowqiyada fii qowlihi uu u kulmiyey ilaahay qowlkiisa huwa alla alladii kii weeyaan khalaqa samaawaati abuuray waalarda abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdooda ku abuuray uma markaa dabadeed istawaa ka sara maray cala alcarshi carshiga ka sara maray yaclamu wuu og yahay alle maabuu alla og yahay yeliju gelaaya fi lardi dhulka wamaabuu alla og yahay yakhruju baxaaya minha min alardi dhulka ka soo baxaayo wamaabuu alla ogyahay yanzilu degaayo min asamaa'i samada xaggeeda ka soo degayo iyo wamaabuu ilaahay ogyahay yacruju koraayo fiiha samada dhexdeeda u koraayo wa huwa allana macakum idinkuu idinla jiraa maciinna wey aynamaa meel kastoo kuntum aad ahaataan wallaahu allana basiirun midkii arkid badan weeyaan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay qur'aankiisu ma iska hor imaanayaa maya afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira marka qur-aanka iska hor imaan maayee dadka afhaamtooda waa waxa jiran markaas bacdinaas afhaamtoodaa jirato markaasaa markii la yidhaahdo uma stawaa cala alcarshi ayay waxay ku leeyihin maya maya ilaahay sooma dhihin wahuwa macakum hal aayadayn iskula jiraan ka waran marka aayadda ibnu jariir dabari sida uu u tawjiihiyey si yaroo koobano ay u tawjiihiyey waxa uu yidhi wahuwa macakum aynamaa kuntum meel walbood joogtaan ilaahay baa maciin ahaaday yaquulu alla wuxuu leeyahay buu yidhi wahuwa shaahidun lakum ilaahay midkii idin arkaayo ayuhannaas dadow aynamaa kuntum meel walbood ahaataan yaclamukum waa idin og yahay ilaahay wayaclamu acmaalakum acmaashiinnana waa og yahay wa mutaqallabakum wa mahwaakum gedgadoonkiinna iyo meesha aad ku negi tihiin ilaahay intaba waa og yahay wa huwa calaa carshihi carshigiisuuna ka sarreeyaa fowqa samaawaatihi sabci toddobadiisa samo korkooda marka yacnii ilaahay waa idinla jiraayo waa idin og yahay samaawaadkiisuuna ka sarreeyaa marka ilaahay marka la leeyahay wahuwa macakum maciyadu waa maciyatu cilmin waaye ilaahay waa idin ogyahay weeyaan ee samaawaadkiisana uu ka sarreeya waa tafsiirka ibnu jariir oo culama mufasiriintii salafka uu raggii ugu waaweynaayba ka mid ah aayaddii marka saas u towjiihiyey wahuwa macakum yaclamu mutaqallabakum wa mahwaakum isagana wahuwa calaa carshihi carshigiisana uu ka sarreeya waa kaama labadii marka aayadood isdiidi maayaan iskana hor imaan maayaan marka maciyada marka maslagga loo maro oo culamaau salaf ay u maraan waxaa weeyaan waa maslakulcilmi in la qaado oo la yidhaahdo wahuwa macakum maciyada laba nooc maciyo caama maciyo khaasa maciyada caamka waa cilmi iyo ixaado maciyada khaaskaana waa ta'yiid iyo nasri waa sida salafka ay ku tageen waayo bal waxaa la soo raray bacdi alculamaa ay soo rareen ijmaac arrintaa iyadaa ijmaac ay ku soo rareen in salafku ay sidaa dhihi jireen sheekhulislaamse faqradan faqrada ka dambayso isagu wuxuu leeyahay maciyadu sideeday xaqiiqo u tahay waxba cilmi la dhihi maayo sideeday xaqiiqo u tahay ee marka wuxuu leeyahay allana isagoo carshiga ka sarreeyo ayuu haddana adiga macaada u ahaan karaa oo kula jiri karaa marka say ku dhacaysaa wuxuu leeyahay qamarkan iyo dayaxan carabtu waxay dhahdaa maa zilnaa nasiiru walqamaru macanaa kama anan zuulin inaan soconayno dayaxuna ou nala socdo ou nala jiro markaa wuxuu leeyahay dayaxu adiga waa kaa sarreeyaa asagoo haddana kaa sarreeya ayuu kula jiraa oo macyo waa huwa macanaa la leeyahay marka taasoo kale waayuu le makhluuqaadkii qaarkiis hadday ayagoo kula jiro haddii makhluuqaadkii qaar ka mida ayagoo kula jiro haddana ay kaa sarreeyaan ilaahay inuu kula jiro kaana sarreeyo wax baciida ma ahan buu dhahaya isaguna marka halkaa marka waxaa laga dhadhansanayaa maciyatu daat shaekhulislaam inuu ishaaraya maciyadana waa maciya daatiya culuwiguna waa culuwu daat labadaba maslagaas isagu maraa culamada mutaakhiriintana sheekh ibnu cuhaymiin ayaa maslaga noocaasoo kale maro laakiin culamaau salaf waxay u badan yihiin maciyadu inay cilmi ku tawjiihiyaan saasaana fiican mashaakil yarma xaqiiqadu saasna in marka maslaga la maro maciyada in cilmi lagu fasiro maxaa yeele haddiina la yidhaahdo oo maxaad u ta'wiilinaysaa waxaan ku jawaabaynaa ijmaacii salafka ta'wiil haddii ou noqdo ta'wiilku waa saxiix laakiin adiga ijmaacaadka aad wadato ma ahan ijmaaca salafna yacni ta'wiilaadka aad wadato laa salafna kuma aynan ijmaacin bal waa inkireenba culamaau salaf marka ta'wiilku haddii salafku uu ka yimaado annagoo kuu seeto dheeraynaynaba kaba soo qaad inay ta'wiil tahay ta'wiilkan yaa ku hadlay salafkii baa ku hadleen ta'wiilku marka ay salafku ku ijmaacaan laa yakuunu ilaa xaqan adiga midka aad wadato kaas ma yahay marka marka aad leedahay bal yadaahu mabsuudataani nicmataahu waladii nafsu muxamedin biyadihi biqudratihi yaa adiga kula qabo salafkii sidaa ma u ta'wiiliyeenoo qudra ma ku fasireen maya bal inay inkireenan haynaa sida imaamu tirmidi aan ka sheegnay baabu fadli sadaqa tafsiirka jahmiyadou ku fasiro inuu yahay yadda in quwo iyo qudro iyo waxaa lagu fasiro marka halkaasay ku kala duwan yihin marka sidaas ayaan leenahay ee macyada noocan in cilmi lagu ta'wiiliyana ta'wiil maba ahanba sababtoo ah siyaaqaa tusay wamaa dalla calayhi siyaaqu laysa bita'wiilin wixii siyaaqu ou tusana ta'wiil ma aha waxaana ku tusaayo ibnu daqiiqilciid ixkaamulaxkaamka xadiidkan alkhaalatu bimansilati اlummi markuu sheegaayo wuxuu leeyahay siyaaqa aayadda ama xadiid ku yimaado siyaaqu waxauba tafsiir u noqdaa waxyaabaha mujmalaadka ah iyo waxyaabaha muxtamalaadka ah isagaa ixtimaalka ka saaraayo ijmaalka isagaa ka saaraayo siyaaqa iyo habka waxaana ay ku yimaadaan marka maba aanan ta'wiilininba marka masaaligtaas oo dhan baan marka ayaan ku soconayna walaysa macnaa qowlihi wahuwa macakum marka wuxuu leeyahy walaysa ma ahan macnaa qowlihi qowlkii alle uu leeyahay wahuwa macakum macnaheedu ma aha annahu mukhtaliun annahu alle mukhtaliun inuu yahay mid ku dhex darsan bilkhalqi khalqiga ku dhex milan oo ku dhex daran inuu yahay sidaa ma laga qaadanayo fa ina haada maxaa yeele kan laa tuujibhu lugatu luqada ma waajibinayso wa huwa khilaafu maa kiina waa uu ka duwan yahay oo waa khilaafsan yahay ajmaca calayhi salafu اlumma wixii ummaddan salafkeeda ay ku ijmaaceenna waa khilaafsan tahay sidaa in la yidhahdo wa khilaafu maa kiina way ka duwan tahay oo fadara allaahu alla uu ku abuuray calayhi maaga korkiisa alkhalqa khalqiga uu ku abuuray bal ilqamaru bal e alqamaru dayixu aayatun aayad weeyaan yacnii waa aayatun aayad min aayaatillahi ilaahi aayaadkiisa ka mida min asqari makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa kuwa ugu yareer ayuu ka mid yahay wa huwa isaguna mowduucun fi samaa'i samada ayaa marka la dhigay oo samada ayay ku taallaa wa huwa qamarkuna maca almusaafiri musaafirka oo la jiraa wa hayri lmusaafiri musaafirka hayrkiina waa la jiraa aynamaa kaana meeshuu ahaado haddaad safar ku jirto bisha waa kula socotaa haddaad muqiim tahay bisha waa kula jirtaa marka haddii aayad min aayaatillaahi oo makhluuq makhluuqaadka alla ugu yar ou maca ka ahaan karo adigoo kula jiri karo maca daalikana ou kaa sarreeyo korkaaga uu yahay maxaad u malaynaysaa marka allihii abuuray subxaanahu wa tacaala maxaad u malaynaysaa marka waa taa marka sheekhu marka halkan diqaa ku jirta cibaaradiisa si fiican iskaga fiiriya wuxuu ku wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo wahuwa macakum ma laga fahmaayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala mukhtalitun bilkhalqi inuu yahay khalqiga inuu ku dhex jiro ku dhex jiro laga fahmi maayo markaa kadib bu wuxuu ku yidhi fa ina haadaa in maciyada ikhtilaad laga fahmo laa tuujibuhu lugatu laa tuujibuhu buu isticmaalay fiiri luqada ma waajibiso ayuu isticmaalay sababta waxay tahay laa taqtadiihi luqatu ma dhihin luqada ma keenta ma dhihin sidaa luqadu way keenaysaa maciyadu inay noqoto ikhtilaaf way keentaa luqada laakiin ma waajibsanayso mar kasta inay macnaha wadato qasab ma aha marka laa tuujibuhu macnaheedu waa sidaas way diqada ku jirta waa taas maxaa yeeley maciyadu saddex macnay keeni kartaa musaaxabo waa keentaa ikhtilaaq waa keeni kartaa ee waxaa kaley keeni kartaa yani waxay keeni kartaa musaaxaba ikhtilaad way keeni kartaa mujaawarana waa iska keeni kartaa saddexdaas marka lagu leeyahy maalan allabanu maca almaa caanihii biyihii ku dhex milmeen way waa is ag joogaan ma ahan macnahood markaa waa markaasoo kale maxay keentay ikhtilaad bay keentay waxaa kaley keeni kartaa maciyada musaaxaba oo waxaa leedahay saafartu maca muxamadin moxamedaan la safray yacnii maxaad ka wadaa waa la saaxiibayoo safarka ayuu igula jiray mujaawara ayay keenaysaa waxaa kaley keeni kartaa musaaxaba keliya oo aan mujaawaro aynan la soconin musaaxaba macalmujaawara weyn midaan hadda miaalinay bimulaqulmusaaxabana waa keeni kartaa iyadoo labadaa shay aan isku dhoweyn xataa oo maxaa ka mida huwa maca kumtaan baaba ka mid ah ilaahay adiga macaada waaye maca daalika yacnii alla waa kaa dhex baxsan yahay oo kuuma dhex jira ilaahay adiga maalan waxaa ka mida qofka uu yidhaahdo kale saafartu maca alqamar maa zilnaa nusaafiru walqamaru macanaa kama anan zuulinaan safrayno dayaxuna unala jiro musaaxabada dayaxa adiga uu kula socdo ma ahan ikhtilaaq mana ahan mujaawarana ma aha bis waxaa weeyaan bimujarad اlmusaaxababa isagoo kaa fog buu haddana kula jiraa sooma fahmi marka wuxuu rabaa marka inuu yidhaahdo shaykhulislaam wahuwa macakumtaan ma waajib ma ka dhigayso ikhtilaaq ilaahay baa nagu yaa idinku dhex jiro waajib kama dhigayso laakiin maciyadu qad taqtadii اlikhtilaaq inay keento way suurta waa suurtagal laakiin laa tuujib ma waajibinayso meel kastoo maciyo lagu arko macnaheedu waxaan labadan shay inay isku darmeen ma laga faa'iidaysanayo qasab ahaan loogama faa'iidaysanayo marka sheekhu laa tuujibuhu buu isticmaalay iqtidaga iqtidaaha iyo iijaabkuna labow kale yahay walaysa macnaa qowlihina ma aha wahuwa macakum annahu mukhtalitun bilkhalqi ilahay inuu khalqiga ku dhex jiro siday xuluuliyadu aaminsan yihiin fa ina haadaa maxaa ila kan oo maciyadii in ikhtilaad laga dhigo la yidhaha huwa macakum waa idinku dhex jiraa laa tuujibuhu luqatu luqada ma waajibiso sidaas luqadii ma waajibiso meel kastoo maciye lagu arkaa ikhtilaad waajib inay luqada ka dhigaysaa ma aha wahuwa isaguna ikhtilaaط in la yidhaahdo ay mukhtaliطun biاlkhalqi waayo in laga macneeyo khilaafu maa ajmaca calayhi salafu اlumma waxay ummaddan salafkeedii ku ijmaaceen bay ka duwan tahay wa khilaafu maa faطara اllahu calayhi اlkhalqa waxa ilaahay khalqiga ku abuurayna way ka duwan tahay waa khilaafsan tahay bal ilqamaru markaasuu tusaale ku siiyey bal ilqamaru dayf aayatu weeyaan min aayaat illahi ilaahay aayaadkiisa ka mid a min asqari makhluuqaatihi yay ka mid tahay makhluuqaadka alla midda ugu yaraan kuwa ugu yaraanta badan bay ka mid tahay wa huwa qamarkuna mowduucun fi samaa'i samada ayaa la dhigay oo ku yaallaa wa huwa maca almusaafiri iyadoo sidaa kaaga fog adiga ayaa haddana qamarku wuxuu la socdaa maca almusaafiri midka musaafirka wagayri اlmusaafiri midkaan musaafirka ahayn aynamaa kaana meeshu ahaado oo hadda qofka safraayana dayxu waa la socdaa muqiimka gurigiisa joogana dayxu waa la socdaa haddana maca daalika waxaa la leeyahay anu waaa qofku wuxuu dhahayaa maa zilnaa nusaafiru waa iska soconnayo walqamaru macanaa dayxuna waa nala soctay dayxiina ama qamarkuna wuu nala socday ayaa la dhahayaa soo sidaa kaaga fog wahuwa subxaanahu fowqa alcarshi wahuwa alle subxaanahu nasahnaaye fowqa alcarshi carshiga korkiisa ayuu ahaaday oo carshigu ka sarreeyaa raqiibun weeyaan alla subxaanahu watacaala midkii ilaalinaya calaa khalqihi khalqigiisa ku ilaalinayo muhayminun weeyaan mid maamulaayo calayhim iyaga korkooda waa mid alle subxaana watacaala ku salladan oo isaga markaa maamulayo o ilaalinayo muطalicun weeyaan mid eegaayo ilayhim iyaga xaggooda ilaa hayri daalika min macaani rububiyati isagoo alla subxaana watacaala carshiga ka sarreeyo ayuu intaasoo macno leeyahay oo ilaa hayri daalika kaagaa hayrkiisa oo min macaani rububiyati ah macaanida rububiyada ah buu leeyahay alle isagoo carshiga ka sarreeyo macaanidan uu leeyahay wa kullu haada alkalaami kalaamkan dhammaantiis alladii midkaas oo dakarahu llahu ilaahay uu sheegay subxaanahu ee ah min annahu fowqa alcarshi carshiga inuu ka sarreeyo wa annahu macanaa ouna nala jiro xaqun xaq weeyaano calaa xaqiiqatihi xaqiiqadiisa ayuuna ku soconayaa laa yaxtaaju ilaa taxriifin laa yaxtaaju umana baahna ilaa taxriifin taxriif uma baahna in la bedelo macaanidooda macyadana macno ay wadato maahna macno kale inta loo bedelo la yidhaahdo wahuwa macakum waa idinku dhex jiraa waa in laga la yidhaahdo ma aha marka la leeyahay araxmaanu cala alcarshi istawaana ama yacnii yakhaafuuna rabbahum min fowqihimna fowqiyada in la awilo oo la dhaho fowqiyatu sharaf waayana maya mid kastaa xaqiiqadiisa ayuu ku soconayaa macnihiisa saxdaa buuna leeyahay oo marka la leeyahay ilaahay waa sarreeyaa macno sarrayna buu leeyahay wahuwa macakum marka la leeyahayna asagoo sarreeyo ayuu alla subxaanahu watacaala nala jiraa oo naga warqabaa oo cilmigiisa nagu ixaadaynayo laakin yusaanu sidaa weeyaanoo laakin yusaanu waa laga ilaaliya markaan leenahay macyadana waa xaqiiqa culuwiguna waa xaqiiqa markaan leenahay laakin yusaanu waa laga ilaalinayaa can idunuuni اlkaadibati mala'waalka beenta ah malaha beentaana waa laga ilaalinayaayo milu an yudanna in loo maleeyo ana daahira qowlihi ilaahay qowlkiisa daahirkiisa fi الsamaa'i markuu leeyahay ana الsamaaa samada tuqiluhu inay yacni xambaarayso ow amase tudiluhu inay kor ka harinayso sidaa in loo arka ma aha markaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala a amintum man fi الsamaa'i ama ilaahay fi samaa'i weeyaan marka la leeyahay macnaheedu ma ahna ilaahay inay samada qaadayso ay xambaarayso ow tudiluhu ama inay samada harinayso saqaf ay u tahay ma ahan macnaheedu bal ilaahay makhluuq ou abuuray oo alla ka sarreeya maba jiraba allah uu sarreeyo ayb carshigaa makhluuqaadka ugu sarreeya carshigana allah ka sarreeyo subxaana wa tacaala laakiin yusaanu waa laga ilaalinayaa can dunuuni اlkaadibati baa laga ilaalinayaa midlu an yudanna in loo maleeyo ana daahira qowlihi qowlka alla daahirkiisa fi الsamaa'i aamintum man fi الsamaa'i ana samaaa samada tuqiluhu inay xambaarayso ow amase tudiluhu ay harinayso oy saqaf u tahay wahaada kanina baailun baail weeyaano biijmaaci ahli اlcilmi wاliimaan dadka ahlucilmiga iyo ahluiimaanka ijmaacooda ayay baail ku tahay ayb maxaa yeelay faina allaha alle qad wasica kursiyuhu kursigiisa wuu ka wuu xeadeeyey oo wuu ka waasic noqday asamaawaati samaawaat iyo walarda ardadaba kursigiisaa wuxuu u waasic noqday samaawaat iyo dhulba dhul iyo cirda wahuwa aladii waana midka alle yumsiku samaawaati samaawaadka hayo waalardi ardada celinaayo way an tazuulaa yacnii anlaa tazuulaa si aanay u zuulin oo ayna u dhaqdhaqaaqin wa yumsiku samaaa samada ayuu alle celinayaa an taqaca muxuu u celinayaana an taqaca allaa taqaca inaynan dhicin cala alardi aynan ku dul dhicin dhulka ilaa biidniisa idinkiisa mooyaane wa min aayaatihi aayaadkiisana waxaa ka mida an taquuma asamaau samada inay uay taagan tahay waalardu ardada biamrihi amarkiisa inay u taagan tahay oo samadii waxay ku taagan tahay alla amarkiisa dhulkiina wuxuu ku taagan yahay alla amarkiisuu ku taagan yahay yacnii nusuusta sharciga waa in laga ilaaliyo mala'waalka khaladka ah mala'waalka khaladkaa marka dadka qaarkood dadku waxay maraan jidad aad u khaldan ninbaa aayadihii qur-aanku arkayaa axaadiidtii rasuulku arkaa wuxuu ka fahmayaa macno qaldan macnahaas qaldan ayuu marka wuxuu bilaabayaa marka inuu la dagaalamo uu anfiyo maalan qowluhu tacaala limaa khalaqtu biyadaya ayuu wuxuu ka fahmayaa gacantii makhluuqa oo kale fahamkaas qaldan baa u soo hormaraayo uma wuxuu ku dadaalayaa see fahamkaas qaladka ah qur-aanka iyo sunnada looga anfiyaa kadib buu marka wuxuu leeyahay yadda waxaa loo jeedaa qudro limaa khalaqtu biqudrataya ayaa la wadaa labadeeda qudra laga wadaa u dhahay sooma jeeda marka muqadamada horena waa qalad difaacan dambena waa difaac qalad ah sida saxdaana waxay tahay awalan qur-aanka iyo sunnada daahirkooda mafhuum qaldan maba yacni maba qaldanaba qur-aanka iyo sunnada waxay tusaan wax qaldan ma aha ee dadka ayaa waxay u malaynayaan wax macno qaldan ka fahmo walidaalika marka ibraahimu laqaani markuu leeyahay jawharatu tawxiidka ee wakullu nasin awhama tashbiiha awilhu ow fawidhu warum tansiihan waa khalaq nas kasta oo adiga ku moodsiiye buu yidhi tashbiih sidee naska tashbiih oo kuu moodsiinaya waaba khalad ilaahay markuu leeyahay bal yadaahu mabsuudataani tashbiih ma laga fahmaayo ruuxa mu'minka maxaa yeele waxau yaqaanaa laysa ka milihi shay un buu garana ilaahay wax lamida ma jiraan ayuu fahamsan yahay mar haddii laysa ka milihi shay un aad soo fahamtay bal yadaahu mabsuudataani ma ku dhibaysaa marka ma waxaad u fahmaysaa labadaada gacmood oo kale miyaad u fahmay maya laysa ka milihi shay un baad soo garatay sidaa darteed marka in la yidhaahdo nusuusta waxaa ka mida nusuus ku moodsiinaysa tashbiih sidaa darteed la dagaalan oo marka tafwiid iyo ta'wiil kula dagaalan qalad waa marka isaga wuxuu leeya wa kullu nasin awhama tashbiiha awilhu ta'wiili oo macnaheeda bedel aw fawidhu ama waxaan meelay u socdaanba lama garanaayo ma dheh tafwiid ku dhufo wa rum tansiihan markaas waxaad doontaa buu ku yidhi tashbiih ee tansiih ayb tuxfatulmuriidkuna marka marku sii sharxaayo muqadamada yanii beytkaas marku sharxaayo tuxfatulmuriidka yanii waxaad la yaabaysaa madhabmadhabu salaf wuxuu leeyahy waa tafwiid madhabu salaf waa tafwiid madhabulkhalafna waxaa weeyaan waa ta'wiil markaas weliba wuxuu ku daray naadimku wuxuu soo hormariyey buu yidhi ta'wiilka tafwiidkuu dib dhigay maxaa yeelay likownihi yanii maxaa yeelay waa dariiqada likownihi aclam dariiqada yacni khalafka ayaa ayagu waxay dhahaan moogtahay khalafka cilmi badan oo salafka ka cilmi badan ayaga dariiqooda axkam oo aad u sugan ayay ku leeyihiin marka walidaalika dariiqatulkhalaf uu soo hormariyay ku leeyihiin haadaa marka ninka sidaan dhahaya marka salafkiina waa u gafay oo uu ku been abuurtay oo madhab aynan qabinba u nisbeeyey kii khalafkana beenuu ka sheegayoo maxaa yeeley khalafku ma ka cilmi badna salafka maxaa yeeley khalafku xaggee cilmiga ay kala imaanayaan khalafka marka weliba isagaa sii fasiro wuxuu yidhi khalaf iyo salaf markaan leenahayn waxaan u jeednaa buu yidhi khalafka wixii ka dembeeyey qarnigii saddexaad waqiila qarnigii shanaadna waa la yidhi qarnigii saddexaad marka wixii ka dembeeyaa ka cilmi badan dadkii ka horreeyey dee nebigii iyo asxaabtiisii iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciin maxay soo wada hoosgelayaan marka qabla alquruuni alaaa waa kuwaas laga cilmi badan yahay noqonayaan marka marka sidee nebiga asxaabtiisa looga cilmi badan yahay walidaalika shaekhulislaam wuxuu yidhi hadalkan dhahayo asalafu aslam waalkhalafu aclam madmuunuhu waxaa weeyaan nabdulislaami waraa'a dahri islaamka oo dhabarka dambe laga tuuro waayo warkaas macnihiisa iyo isku keenkeenkiisa marka macaanida marka dunuuntaas marka beentaa waa laga dheeraana walidaalika markaan qawaacidda antaxayna waxaan ku darnaan u malaynaa marka ay leeyihiin bacdi alculamaa aldaahiru hayru muraadin naskan daahirkiisa looma jeedo daahirka laftirkiisa marka waxaa la leeyahay maxaa loola jeedaa daahirka u soo degdegaya dadka mu'miniinta ah macnaha usoo degdegaya haddii loo jeedo daahirka macnaha dadka mu'miniinta usoo degdegaya waxay tahay laysa ka milihi shay-un marka waana macno sax laakiin macnaha usoo degdegaya dadka ahlu ahlu tashbiiha ah ilaahay waa laga nasaha haddii laga wado waa sax laakiin sidaa loo ilaaqa ma ibnu kaiir walidaalika cibaaradiisa diqou geliyey markuu fasiraayo ina rabakum اllahu اladii khalaqa الsamaawaati wاlarda fii sittati ayaamin suuraة اlacraaf uma stawaa cala اlcarshi markuu fasirayo wuxuu soo geliyey wuxuu leeyahay yanii ulajeedkuna ma ahan daahirka dadka yanii dadka ahlu tashbiiha sida usoo degdegayso ahlu tashbiihu ku qeyday isaga daahirka marka meeshaa laga fiiriya tafsiirka ibnu kaiir macaanidaana marka waa laga ilaalinayaa laakin yusaanu can اdunuuni اlkaadibati malaha beentaana waa laga waa laga dhowrayaa milu an yudana in loo an yadunna inuu qofka u maleeyo ana daahira qowlihi fi الsamaa'i ou ka fahma fiida uu yidhaahdo yacnii fii macnaheedu waa darfiya sidaa darteed marka sabaduu ku dhex jiraa waaye qaybna marka waa xambaaraysaa qaybna korkiisa waaye macnaha sidaa maaha ile macnaha nooca in la qaata maaha fiidu bimacnaa calaa weeyaan xuruufu ljarina yanuubu bacduhu bacdan waana qaacida luqawiyiintu mutafaq ay ku yihiin ayb marka macnuhu maahan buu yidhi ana الsamaءa tuqiluhu aw tudiluhu wahada baaطilu weeyaan biijmaaci ahli اlcilmi wاliimaani fain allaha alle qad wasica kursiyuhu الsamaawaati wاlarda kursigiisa wuxuu u waasac noqday samaawaadkii iyo dhulkii wاlardi wa huwa اladii waana midka yumsiku الsamaawaati alla waa midka yumsiku الsamaawaati samaawaadka celinaayo wاlardi ardada celinaayo wاlarda celinaayo an tazuulaa muxuu marka uga celinayaana khashyata an tazuulaa ama yacni anlaa tazuulaa usoo qadar inaynan dhaqdhaqaaqin si aynan u dhaqdhaqaaqin wayumsiku الsamaaءa samada ayuu celinayaa alle an taqaca allaa taqaca inaynan dhicin cala اlardi ku dhicin ilaa biidnihi mooyaane wa min aayaatihi an taquuma الsamaaءu wاlardu biamrihi ilaahay aayaadkiisa tusaaya qudradiisana waxaa ka mida an taquuma الsamaءu qiyaamu الsamaaءi wاlardi samada iyo dhulka u taagnaanshada ay u taagan yihiin biamrihi ilahay amarkiisa ay ku taagan yihiin ama taagnaanshada ay alla amarkiisa ku taagan yihiin yaa ilaahay ka mida aayaadkiisa faslun waqad dakhala fii dalika waqad dakhala fii dalika fii dalika aliimaanu biannahu qariibun min khalqihi mujiibun kamaa jamaca bayna dalika fii qowlihi waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib waqad dakhala waxaa galay maxaa ka hor wqad dakla waxaa galay fii dalika jumladaa dhexdeeda yani fii dalika aliimaanu biاllah waxaa soo galay aimaanu aliimaanu biannahu rumayn la rumeeyo alleh qariibun inuu yahay mid dhow min khalqihi u dhow khalqigiisa mujiibun inuu yahay mid ajiibo oo ducadooda aqbalo kamaa jamaca sida uja u kulmiye bayna dalika kaagaas dhexdooda fii qowlihi waidaa sa'laka cibaadii siduu alla ugu kulmiye qowlkiisa waidaa sa'alaka hadday ku su'aalaan cibaadii addoommadeeda canii aniga kaa weydiiyaan fa innii anugu qariibun u sheeg inaan dhowahay ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci midka yacnii yeyanii yeeranayo aniga ii yeeranayo idaa dacaani kolkuu ii yeerto iyo wa qowlihi sala allahu calayh ali wasalam qowlka alle qowlka nebiga uu yidhi ina aladii midka allaha tadcuunahu aad tuugaysaan ood baryaysaan aqrabu ilaa axadikum midkiin waa uga dhowaansho badan yahay min cunuqi raaxilatihi gaadiidkiisa luqunteeda gaadiidkiisa luquntiisa wamaa dukira iyo wixii la sheego filkitaabi lagu xusay wa sunnati lagu xusayo min qurbihi ah dhowaanshihiisa wa maciyatihi ah ilaahay la jirkiisa laa yunaafii ma anfinayo maa dukira wixii lasoo sheego min culuwihi sarrayntiisa ah wa fowqiyatihi ah fa innahu subxaanahu laysa ka milihi shay-un wax ilaahay oo kalea ma ji alla laysa shay-un shay ma ahaanin ka milihi ay milahu alla oo kale fii jamiici nucuutihi tilmaamihiisa dhammaantood wa huwa caliyun weeyaan alla mid sarreeyo fii dunuwihi maca dunuwihi lala qabo dhowaanshadiisa qariibun weeyaan waa mid dhow fii culuwihi maca culuwihi lala qabo yanii sarrayntiisa halkan sheekh wuxuu rabaa inuu ka hadla mas'alatu اlqurbi dhowaanshada ilaahi subxaanaه wa tacaala inuu alla makhluuqiisa u dhow yahay sheekha maslaga ou maray shaekhulislaam ibnu taymiya waxaa weeyaan qurbiga iyo maciyadu waa kala duway isaga qurbiga iyo maciyadu wuu kala duway sida uu u kala duwaayana waxay tahay qurbiga isagoo mulaqa ma soo aroorin isagoo khaasuu soo arooray qurbiga saasuu leeyahay qurbiga alle addoonkiisa uu u dhowaado isaga oo khaasuu soo arooray imaa wuxuu soo arooray fii xaalati ducaa addoonkiisu markuu duca addoonku markuu ducaysanayo waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun maxaa la raaciyey ujiibu dacwata daaci idaa dacaa markuu addoonku adkaarsanayo oo alla baryaayo xadiidkii abi muusa alashcari muxuu ahaa kunnaa idaa calownaa sharafan meel sare haddaan korno buur kabarnaa waa kibaaranayno kor ayaan allah akbarta u qaadaynay markaasuu wuxuu yidhi nebiga ayuha nnaas arbicuu calaa anfusikum nufuustiinna yacnii u dhimriya u naxariista fa inakum laa tadcuuna asama asama walaa qaa'iban mid haa'iboo maqan iyo mid dhagoole ay u yeeran maysaane fa innahu aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilatihi alla waa idin dhow yahay kolkaad baryaysaan waa idinkaga dhowaansho badan yahay addoonka raaxilada uu saaran yahay luqunteeda waa xaalatu ducaa iyadana soo maaha waxaa kaloo iyadana jirto aqrabu maa yakuunu alcabdu lirabbihi wahuwa saajid addoonku markuu sujuudsan yahay ilaahay baa u soo dhowaada yacnii alla waa u dhow yahay addoonka ilaahay buu udhow dhowaansho allow ka helaa sujuudda meel afaraad oo kale waxa ay tahay yanzilu rabbunaa kula leylatin ilaa samaa'i اddunya habeen kastaa ululeyl markuu baaqi noqdo alla samada usoo degaa xiina yabqa ululeyl اlakhiir yaquulu wuxuu dhahayaa hal min daacin fa ujiibahu qof ibaryaa ma jira aan ajiibo qof wax su-aashaa ma jira aan siiyo addoonka markaas soo jeedo ilaahay waa u dhow yahay marka addoonka soo jeedae ducaysanaya alla waa u dhow yahay subxaana wa tacaala oo addoonka alla baryaayo iyo midka sujuudsan iyo midka yacnii wakhtigaa alla uu soo degaayo alla bariga ku jiro iyo midka aan sujuuddaba ku jirin isku si ilaahay uguma dhowa soo maaha qurbiga marka isagoo wuxuu soo arooray khaas ah ee isagoo caama ee mudlaqa maba soo aroorin laakiin maciyada iyadoo caamana waa soo aroortay iyadoo khaasana waa soo aroortay oo qur-aanka waxaa laga helayaa ilaahay inuu dhahayo wahuwa macakum dadkoo dhan macigiinan ah idinka dhammaantiin gaal iyo muslimka laakiin qurbiga ilaahay ma soo aroorin isaga oo caam ah oo alla uu leeyahay dadka oo dhan waa u dhowaha ilaahay ma dhihin qurbigu marka waa ka khaasan yahay waxaa isweydiin marka waxaa la isweydiin karaa qowluhu tacaalaa wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid iyo qowluhu tacaala walaqad khalaqna اlinsaana wanaclamu maa tuwasisu bihi nafsuhu ah wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid waay midda kalena waxay tahay falow aayadda kale iyadana suuraة اlwaaqica wnaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun qurbigaa ilaahay qurbigaasoo caam ma ahan haddii la yidhaahdo waxaa lagu jawaabayaa aayatulwaaqica horta waxaa loo badan yahay malaa'igta in loo jeedo oo ilaahay markuu leeyay wanaxnu aqrabu ilayhi minkum annaga malaa'igteenna waay yaa idinkaga dhowaansho badan ninka addoonkaas ah walaakin laa tubsiruunaana laga fahmay in malaa'igta loo jeedo walaakiin laa tubsiruuna idinku dadkiinaan meydka ninka dhimanaaya goobjooga agtiisa ka ah kuwiinaan ninka dhimanaaya ag joogo idinku uma jeedaan malaa'igteenna ilaahay awalba yacnii nin dhimanaayo iyo nin aan dhimanaynin iyo markaad kaligaa tahay markaad dad la joogtaba kor iyo hoos adduunyada ilaahay adimaba ku arkaysidba maogtahay marka walaakiin laa tubsiruuna waxa loo sheegayaa waxay tahay malaa'igta maxaa yila allah inaan la arkaynin waaba ogtahay adiga ilahay inaadan adduunyada ku arkaynina qof walbaa waa og yahay marka walaakin laa tubsiruunadan baa waxay tusaysaa in malaa'ig loo jeedo maxaa ila alla mar walba lamaba arkaayo adduunyada maba lagu arkaayo tafsiir ibni jariir dabarina waa sheegayaa marka in wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun malaa'igta in loo jeedo u ishaaraya bal waaba tilmaamayba aayadda kale suuratu suuratu qaaf ku jirto walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwasisu bihi wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid iyadana aayadda ka dambayso in malaa'ig loo jeeda aayadda ka dambaysaa tusayso id yatalaqa almutalaqiyaani can اlyamiini wa can الshimaali qaciid id waa daraf darafku meelu ku tacalluqo u baahan yahay darafkan wuxuu ku tacalluqayaa wanaxnu aqrabuduu ku tacalluqaya wanaxnu aqrabu ilayhi waan uga dhowaansho badannahay min xabli اlwariidi xablulwariidka annagaa uga dhowaansho badan id gooraan uga dhowaansho badannahay yatalaqa lmutalaqiyaani soo ma garan ibnu jariir laftirkiisa darafkaani halkaas ku tacallujina taasna marka waxay tusaysaa eed waxa laga sheekaynaayo oo addoonka yacni u darban oo waxa yacnii markuu hadlaayo wax ka qoraayo iyo waa malaa'ig u nacan marka siyaaqii malaa'igta ku socdaan labadaas aayadooda ugu dhow qurbi caama in la sheegto labada aayadoodna malaa'igtaa lagu macnaya labada aayadoodna malaaigta lagu maqlay walidaalika marka qurbigii isagoo caama haddaan dhahna ma soo aroorin ilaa isagoo khaas ah buu soo arooray dee culuwi maba ka hor imaanaya markaas oo alla isagoo carshigiisa ka sarreeyo ayaa haddana addoonkiisa markuu alla baryaayo marka uu yacnii sujuudsan yahay markuu ducada ku jiro ilaahay subxaana wa tacaala qurbi khaas ah qurbi buu ka helaa qurbi ayuu addoonku ka helaa alla subxaana wa tacala oo ilahay baa usoo dhowaanaya marka qurbiga allisaga asagoo marka alla asagoo carshiga ka sarreeyo ayuu haddana addoonkiisa siduu doona ugu soo dhowaan karaa ibnuulqayim madaariju saalikiinka meelaha ugu dambeeya ku sheegaa qurbiga wuxuu fasirayaa xadiidkan dhahayo yacnii addoonkayga hadduu ii yimaado faidaa ataanii yamshii isagoo socda hadduu ii yimaado ataytuhu harwalatan xadiidulqudsigaas ayuu aad u macneeyaa qurbigana meeshaasuu marka uu ku sheega qurbigaani waa qurbi xaqiiqi ah buu leeyahay oo alla addoonkiisa uu u soo dhowaanaayo markuu rabbi baryaayo marka uu baryaayo marka uu sujuudda ku jiro alla addoonkiisa wuu u soo dhowaadaa isagoo haddana caalin calaa carshihi ah marka waxaa weyan ilaahay subxaana wa tacaala caalin biqurbihi ilaahay waa sarreeyaa addoonkiisana markuu doono wuu u soo dhowaadaa qurbi isaga laa'iq u ah u cunanbo ayb marka qurbigu laakiin maciyada wuxuu kaga duwan yahay meeshaas qurbi khaasa iyo caam ma jiro qurbigu waa wada khaas isaga dhan ayb sheekhulislaam markaasuu tawjiihiisu waa sidaas kutubihiisana sidaasuu ku tilmaamaa waxaa ka mida marka meelaha uu ku tilmaamo ama uu ku sheego majmuuc fataawaha juska شhanaad afar boqol sagaaشhan iyo saddex iyo meeleegaas ku sheegay qurbigiina marka halkaasa laga tegeen haddii marka qurbigii la yihaahdo waa la awilaya isaga laftigii sida macyada loo awilayana waa la yeeli karaa faslu wamin aliimaani billaahi rumaynta alla la rumaynayo waxaa ka mid a oo kutubihi kutubtiisa la rumaynayo aliimaanu rumayn la rumeeya biana alqur'aana qur'aanka kalaamullahi inuu yahay kalaamkii allah munazalun inuu yahay ku la soo daadejiyey hayra makhluuqin ku la khalqay aan ahayn iimaanka alla la rumeeyo kutubtiisana la rumeeyo waxaa ka mid a in la rumeeyo qur'aanku inuu yahay kalaamkii ilaahay munazal inuu yahay xag alle laga soo dejiyey hayru makhluuqin inaan la abuurin cibaarada shiikha marka aada u taxriiriye fiiri labou isugu kaa daray wamin aliimaani billaahi wa kutubihi buu ku yidhi kutubta waaba iska garanayba in qur'aanka alqur'aanu kalaamullaahi munazalun min cindi min allaahi hayru makhluuqin sidaa caqiidadaas inay tahay kitaabka ilaahay oo la rumeeyo waad iska garan kartaa taas iyada laakiin say ku tahay min aliimaani billaah say ku noqonee in la rumeeyo ana alqur'aana kalaamullaah waxay ku noqonaysaa ilaahay sifaadkiisa waxaa ka mida ana allaha yatakalam ilahay inuu hadlo qur-aankanna uu ku hadlay mar ilaahay sifadiisa oo sifatulkalaamna horaan u sheegno sifa daatiya ficliya weeyaane marka kownuka adiga aad marka u rumaynayso ilaahay inuu yahay daatadiisu inay ku sifaysan tahay kalaam oo alla uu hadlo mutakalim yahay oo alla subxaanahu wa tacaala haddana uu yacnii mar allaale markuu doonana uu hadlaayo allana mar allaale markuu doonana uu hadlaayo rumaynta aad rumaynaysaa waxay ka mid tahay min aliimaani billaah nacam ila ilaahay ma ogtahay haddaad ka rumayso alla inuunan hadlin haddaad rumaysan tahay waxaad u ekaysiisay jamaadaadka derbigaad u ekaysiisay ilahi subxana wa tacaala marka meeshaan marka alqur'aanu kalaamullahi markuu maraayo wuxuu isugu kaa raaciyey aliimaanu billaahi wa kutubihi billaahina waa tahayo sifa min sifaatihi wa kutubihina waa tahayo waxaad rumaynayso waa qur'aano waa kitaab ilaahi wa min aliimaani billahi wa kutubihi waxaa ka mid ah aliimaanu biana alqur'aana inuu yahay kalaamullaahi munazalun inuu yahay kula soo daadejiyey غayra makhluuqin inuu yahay بأna الqur'aana kalaam اllahi muنaزlu غayru makhluuqin inuu yidhaah ayra qore waa ayru makhluuqin cafan hayra makhluuqin غayru makhluuqin بأna الqur'aana qur'aanka kalaam اllahi weeyaan muنaزlun weeyaan kula soo daadiyey غayru makhluuqin waa soo marnay marka masalada iyadoo aad u faahfaahsan iyo yanii firaqa say ugu kala dhumeen iyo meesha maakadka labada meeloodoo maakadkeedu uu yahay iyo meelayowgaasoo dhan marka waa ka hadalnay iyo ahmiyadda ay leedahay bal shareecadoo dhan waxay ku xidhan tahay in la rumeeyo alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq maxaa yal haddaan kalaam alla la rumaynin amar alla ma jiro waay nahyi ma jiro waay rusul iyo nubuwaad ma jiro waay horaan uga soo hadalnay ahmiyadda masaladan ay ku fadhiso ilaa ilaahay hadduunan hadlaynin nabi ma soo diri karaa marka waa maya yaa ka imaanayso haddii ilaahay ma hadlo la yidhaah amar ilaahay amar uu bixiyey ma jiro wa wax uu reebay ma jiro wa shareecana ma jirto risaalana ma jirto ay noqonay marka macnaheedu ilaahayna marka waa la nuqsaamiyey oo jamaadaadkaas baa loo ekey caqiido u taal marka ninkaasi meel ma leh walidaalika culammadu markay leeyihiin qofka alqur'aanu alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq aan aaminsanayn ee dhahaya qur-aanku waa makhluuq culammadu waxay u gaalaysiiyeen saas waay caqiidadiisa waxaa ka dhalanayaa wuxuu yahay risaalo ma jirto amar iyo nahyi ma jiro shareeco ma jirto waxaaso dhan baa ka dhalanaya ilaahay waa yacnii alla subxaanahu wa tacaala jamaadaad lagu shabaho marka waa kufri haddii la yeeriyo tirada ka batay laakiin maxaan loogu gaalaysiinin ashkhaastooda waxaa la yidhaha laasimu اlmadhab laysa bimadhab laasimu اlqowli laysa biqowl yacnii shayga qofka yacnii qowlkiisa waxa ka laasimaayo ruuxa qowl ma looga dhigi karo maxaa yaele waxaa dhici karto ruuxaani inuunanba ogeyn qowlkiisa wax ka laasimayo inuusan ka warqabinba oo marka la yidhaha warwarkaaga waxaa ka dhalanaya hadda ninkan sidaa dhahaayo hadalkaaga waxaa ka dhalanaya ilaahay risaalo ma jirto risaalo ma jirto oo yacnii ilaahay jamaadaad baad ku shabbahaysaa waxaa ka dhalanaya amar iyo nahyi iyo shareeca ma jirto may hay dhihin buu ku dhahaysaa anuu sidaa kuma dhihin risaalada waa ogolahay shareecada waa ogolahay buu ku leeyahay walidaalika marka qowlkiisii waxa ka laasimayo unan ogeyn binaan calaa daalika ayaan looga dhigin marka qowloo lama dhihin nimankaas shareeco ma aaminsana rasuul ma aaminsana maya lama dhihin inkastoo qowlkooda uu ka dhalanayo ogow laasimu alqowli laysa biqowl iyada laftirkeeda laakiin qowlka alle iyo qowlka rasuulka waxa ka laasiman laakiin qowl way u noqonayaan alle rasuul ayagu maxaa yeele alle rasuul waxa ay ku hadlaayaan way og yihiin sida kanoo kale ma ahan ma ogtahay marka waxaa la yidhaahdaa laasimu qowli hayri اlmacsuumi laysa biqowl qaacidada saasay sax ku tahay marka qofka aan macsuumka ahayn qowlkiisa waxa ka dhashaa qowl ma looga dhigo asaga inuu ka jaahil yahay dhici karta mogtahay inuu ka jaahil yahay baa dhici karta laakiin rasuulka warkiisa waxa ka laasimo rasuulka qowl waa u yahay sababtoo ah laa yalzamu minhu ilaa khayr khayrun baa ka laasima khayrun baa ka dhasho warka rasuulka ee aduu fahamkaaga waa un haddaad si qaldan u fahamto waa jeebkaaga masalada marka iyada marka taas horaan marka saa uu soo faahfaahay minhu badaa minhu min allahi ilaahay buu badaa minhu min allahi alle xaggiisuu badaa ka bilowday yacnii qur-aanku alle xaggiisuu ka soo bilowday wa ilayhi ilallaahi allowna xaggiisowna yacuudu u noqonaya laba sibaa loo dabdiyey minhu badaa minhu badaa labada baa minhu badaa haddii la yidhaahdo ilaahay buu ka soo bilowday waayo minhu badaa haddii la yidhahdo allou ka soo daahiray waayo labadana waa isku macno dhow yihiinoo qur-aankan xag allow ka yimid waayo ee geedna kama imaanin hawadana laguma abuurin nebi moxamedna qalbigiisa laguma dhex abuurin ee bal ilaahay buu ka yimid xaggiisuu ka yimid isagaa ku hadlay wa ilayhi yacuuduna waxay tahay maalin maalmaha ka mida un habeen habeennada ka mida ayaa inta loo soo dheelmado ayaa qur-aankii masaaxiftiina laga baabi'inayaa dadka quluubtoodana laga bixinayaa aahaarta sida ay ku soo aroortay marka minhu badaa wa ilayhi yacuud saas weyaan marka macnaheeda tisciiniyadowna aad macaanida arrintan u shaekhulislaam ugu faahfaahaya marka minhu badaa waa minhu kharaja ilaahay buu ka soo baxay waayo qur-aanka inahu kharajana marka ilaahay yani daatadiisu ka yimid waayo qur-aanka ilaahay baa ku hadlay minhu bad yani isagaa ku hadlay waayo macnaheedu markaa salafku markay minhu badaawi ilayhi yacuudu dhahayaan jahmiyada ayay radinayaano fa innahum zacmuu jahmiyada waxay ku andacoodeen ana alqur'aana khalaqahu اllahu fii hayrihi qur-aanka ilaahay wuxuu ku abuuray hayrkiis buu ku dhex abuuray isaga kama imaanin bay dhahayaan marka minhu badaa inay yidhaahdaan taasa u dhibaato gelisa waxaana tusaaya qowluhu tacaala wainaka latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim qur-aanka adiga waxaad kaa qaadataa ood kala yacnii kulmaysa ood ka qaadanaysaa min ladun xakiimin alle xikmad badan xikmadu saaxiiba xaggiisa caliiman cilmi badan walaakin xaqa alqowlu muxuu yidhi ilaahay minii fiiriday waxaa dhaboobay alqowlu baa dhaboob ayaa dhaboobay orah minii xaggayga ka ahaatay kitaabu uxkimat aayaatuhu uma fusilat xaggee laga caddeeyeyna min ladun xakiimin khabiir adiladaasoo dhan marka way tusaysaa aan u deliil jaamicu rasaa'il walmasaa'ilkana uu ku sheegaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ullah bal idaa qara'ahu nnaasu bal e idaa qara'ahu nnaasu dadka haddii ay akhriyaan ow katabuuhu ama ay qoraan filmasaaxifi ay ku qoraan lam yakhruj ka bixi maayo bidaalika kaagaas ma inuu idin kale hormarinayo dhici kar u kala hormarina bal idaa qara'ahu الnaasu dadka haddii ay akhriyaan ow katabuuhu hadii kale kanaa kala hormarinaya sida kale inayaa saxsan wa ana اllaha alla takalama bihi inuu alla ku hadlay xaqiiqatan si xaqiiqa ah uo uga hadlayo majaasinima maya xaqiiqa ahaan buu ilaahay uga hadlay waxaa ku tusaa ilaahay inuu xaqiiq ahaan u hadlo wakallama allaahu muusaa takliiman waa masder marka lagu adkeeyey caamilkiisa majaaz meeshaas ka dheer wa anna allaha takallama bihi ilaahay baa ku hadlay xaqiiqatan buu uga hadlay wa anna hada alqur'aana qur'aankan aladii anzalahu allah uu soo dejiyey calaa muxamadin uu ku soo dejiyeyna sala allahu calayh waali wasalam huwa kalaamullahi ilaahay kalaamkiisii weeyaan xaqiiqatan xaqiiqa ahaan laa kalaamu hayrihi hayrkiis kalaam uu leeyahay ma aha walaa yajuusu mana bannaano iطlaaqu اlqowli qowl in la iطlaaqo in la yidhaahdo yacni biannahu qur'aankani xikaayatun weeyaan xikaayo oo can kalaamillahi ilaahay hadalkiisa laga xikaayoonayo ow amase cibaaratun cibaaro canhu ilaahay xaggiisa laga cabiraayo waa shaacirada warkooda waa iyagu waxay dhahayaan qur'aankan hadda musxafka noogu qoran waxaa laga cabiray ama laga tarjamay waxa ilaahay ku jiray nafsadiisa wixii ilaahay nafsadiisii ku jiray baa laga cabiray marka qur-aankan waa cibaaro can kalaamillah taas iyadaaba nuqsaamin ah soo maa maxaa yeele yaa laga tarjamaana ruux baahi qabo hadadaad baahi qabtid maalan ruux uu yahay ruux dhagooloon hadli karin iska aamusan naftiisa waxa ku jira inuu soo bixiyo rabaa laakiin ma soo bixi karo walidaalika wuxuu u baahan yahay nin mutarjim oo yidhaahdo war ninkan waxaas waxaasuu rabaa oo ninkan marka waxaa la leeyahay ninka mutarjimkaa wuxuu ka cabbiraa ruuxan kale waxa damiirkiisa ku jiro gudihiisa ku jiro ilaahay sidaa ma ahan subxaana wa tacaala kullaabiyada iyo marka nimanka la yidhaho ashaacirada ayaa marka iyagu cibaarada iyo xikaayada isku khilaafay ashaaciradu ayagu cibaara can kalaamillaahiay doorteen xikaayada waxay yidhahdeen waxaa ka dhalanaya warkii ilaahay oo kale waay tamaaman ayaa ka dhalanaysa haddii la yidhaahdee waa layska dayna cibaara hala isticmaalo kuwa kalena xikaaya ay dhahayaan maaturidiyadan ayaguna xikaayo unbay ka cabiraan isku soo wada duuduuboo qur-aankan qofkii yidhaha cibaara can kalaamillaahi nebi maxamedaa cabirana jibriil baa cabiray ama ka xikaayooday waxaa weeyaan marka waa cibaaro aad iyo aad u xun ta'uulu ilaa qowli qowli ahlilictizaal bal e idaa qara'ahu nnaasu markaasu idin qoraa soo maa bal eh idaa qara'ahu nnaasu dadka hadday akhriyaan ow katabuuhu ama ay qoraan filmasaaxifi ay ku qoraan lam yakhruj ka bixi maayo bidaalika kaagaas darteed uga bixi maayo qoraalkaas iyo akhrintaa uga bixi maayo can an yakuuna inuu ahaado kalaamullahi can an yakuuna inuu ahaado huwa isagu kalaam can an yakuuna inuu ahaado huwa isagu kalaamallahi ilaahay kalaamkiisa inuu ahaado xaqiiqatan oo u ahaado xaqiiqa ahaan weliba sidaa uga bixi maayo fain alkalaama maxaa yeele hadalku inamaa yudaafu waxaa loo tiiriyaa xaqiiqatan xaqiiq ahaan loogu tiiriyaa ilaa man qaalahu qofkii yidhaahday mubtadi'an isagoo bilaabanaya oo ku bilowday ninkii ugu horreeyey oo warka yidhi oo ku bilowday ayaa warka loo nisbeeya xaqiiq ahaan ilaa ilaa man qaalahu qofkii yidhi maya muballiqan isagoo gudanayo mu'adiyan isagoo yacni gaarsiinayo mu'adiyan gudanayo halkan ibnu xasmi iyo rabaa inuu ku radiyo oo ibnu xasmi baa isaga wuxuu leeyahay qur-aanku dhowr ictibaar buu leeyahay nin hadduu akrinaayo ictibaar qalbiga markuu ku jiro ictibaar kale musxafka haddii lagu qoro ictibaar kale oo wuxuu leeyahy marka bacd alictibaar kalaamullaahi lama dhihi karo hadduu musxafka ku yaallo kalaamullaahi ma aha hadduu qofkan qalbigiisa ku jiro kalaamullaahi ma aha sidaa sax ma aha maxaa yeele kalaamka waxaa loo nisbeeyaa qaa'ilkiisii koowaad oo hadda haddaad adiga tiriso shaekhulislaam wuxuu leeyahay haddaad gabay imruulqays leeyahay akhriso qifaan nabki min dikraa xabiibin wamanzili haddii aad akhrisa hadda gabaygan yaa iskale baa laleeyahy yaa ku hablo warkaani waa warkii ibn gabaygaani waa gabaygii imruulqays tiriyey ayaa la dhahaya ee la dhihi maayo gabaygaani hebelaa tiriyey ninka akhrinayaa tiriye lama dhaho moogtahay sababta aan loo dhihin waa maxay qaa'ilkii koowaadoo ku bilowday baa warka iskale mar walba loo nisbeeya halkan hadda adaad gabay nin tiriyo sayidka tiriyo oo kale aad saf ka martoo tiriso waxaa laleey ninkan isagaa gebiyey la dhihi maayee gabaygii hebel ayuu tirinayaa baa la dhahaya ninkan marka hadalka qur-aankiina haddaad adiga akhriso waxaa la dhahayaa waxaa ninkaanu akrinaayo kalaamullaahi waaye maxaa yeeley markii horeba ilaahay baa ku hadlay ilaahay ayaa ku bilowday masaladan marka waa masaladii uga gar helay waa ashaacirada markii la doodaya xaqiiqatan maxaad ka wadaa bay dhaheen warkaan kale warkaasuu warkaan u sheegay marka gabayga imruulqaysuu tusaale uu soo qaatay waa aftirmeen afdheele weliba qur-aanka iyadoo ruux bani aadama uu akhrinaya kalaamullaahi la yidhi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca ilaa uu gaalka ka maqlo kalaamallahi ilahay kalaamkiisa imaam axmed wuxuu yidhi miman yasmacu yow ka maqlaa ma ilaahay buu ka maqlaa mase qofka qof buu ka maqlaa isagoo qof ka maqlaaya haddana kalaamullahi nuu yidhi ayb waxyaabahan oo dhan marka horaan uga soo hadalna wahuwa kalaamullaahi wahuwa qur-aanku kalaamullahi ilaahay kalaamkiisii weeyaan xuruufuhu xuruuftiisa qur-aanka iyo wa macaaniihi iyo macaanidiisaba laysa kalaamullaahi ilaahay kalaamkiisu ma aha alxuruufa xuruufta duuna almacaanii macaanida ka soke walalmacaanii macaani keliya ma ahanoo duuna alxuruufi xuruufta ka soke halkaana niman iyaguna wax falsafeeye ayuu radinayaa waxay yidhaahdeen kalaamullaahi marka la dhahayo ma xuruuftaa ujeedaan mase macaanida qaar baa waxay yidhaahdeen qur-aankan macaanidiisa waa kalaamullaahi waa la dhihi karaa macaanidiisa waa kalaamullaahi amaa xuruuftiisa maya kalaamullaahi ma aha qaar waxay yidhahdeen xuruuftu waa kalaamullaahi amaa macaanida macaanidiisa kalaamullaahi ma aha kullu haadaa waa baail qur-aanka ilaahay xuruuftiisa iyo macaanidiisaba waa kalaamullaahi icjaazka qur-aankuna labadaasba waa ku dhacaa marka qur-aanka marka laysku xujeeyey ee la yidhi faatuu bisuuratin min milihi hal suurad keena waxaa loo jeedaa xuruuftiisa lafdigiisa iyo macaanida ku jirtaba la imaado marka ijaazku wuxuu ku dhacaa lafdiga iyo macaanida intaba marka icjaazkuna de waa kalaam waxaa laysku icjaazinaya waa kalaam alleh ee haddii qur-aanka macaanidiisu ay kalaam alle tahay laakiin xuruuftii nebigu samaystay gaaladan waaba la imaan kari lahaayeen maogtahay wax dabcan oo yacnii waxaa lagu xujeeyey oo ayagu ay ka caajizeen waxaa weeyaan oo basharka oo dhan kaalmaysta la yidhi waa kalaamullaahi waa kalaamka allah ayb marka sawaabku marka inda cinda salaf saasay ahayd sida imaam axmed iyo bukhaari iyo keyrkiisba sida ay leeyihiin sheekhulislaamna marka uga hadlo tisciiniyadu aad uga hadlay masaladan lafteeda wahuwa kalaamullaahi weeyaan qur-aanka xuruufuhu iyo macaaniyihiba laysa kalaamullahi kalaamka alla ma aha alxuruufa duuna almacaanii macaanida ka soke walalmacaaniina ma ahan duuna alxuruufi xuruufta la-aanteed macaani keliya un iska socota maaha waxyaaba marka iyagu waxay la imaanayaan kuwan aad u foolxun mutakalimiinta waxay leeyiin hadii la yidhaha xuruuftan kalaamullaahi waay haddii la dhaho halkan haddaan ku qorno hadda kalaam alle annaaru ayaan meeshan ku qornay gacanta ku taaba bal hadday ku gubayso kuleeyahay waxaan safsado waa waxaasoo kale ma ahan wax oo ma ogtahay ee waxa waxaa la kala ama wuxuu ku leeyahay dab baa la soo qabanayaa musxaf dhan baa la gubayaa maalan dabkii baa la dhexgelina asaga dhan baa baaba'ay kalaamullaahi maa baaba'ayuu ku leeyahay waxaa loogu jawaabaya waxay tahay kalaamullaahi waa in la kala saaro kitaabada iyo maktuubka waxa la qoray iyo qoraalka in la kala saaro qoraalka waa min sunci اlbashar warqadan iyo qadan iyo ficilkan makhluuq waa dadka min sunci اlbashar amaa shayga maktuubkae meesha ku qoran muxuu yahay haddii la yidhaha kalaamullahi wax meesha ku qoran haddii la qoray haddii qalbiga lagu haysta iyo haddii la akhriya isbedeli maayo kalaam ullahi tacaala ayb shayguna marka waxaana ku tusayoo kale musxafka waa la diiday in loola safro ardulkufaar sababta waa maxay in gacanta ay ku dhigaan oo musxafkii ay halleeyaan yaa loo yeelay darteed marka haddii marka waxa meesha ku qoran kalaamullaahi aynan ahayn maxaa loo maa waxa loo baqaa marka maxay tahay waxa loo cabsanayo ee in la ihaanaysta loo diidaayo maxay tahay haddii kalaamullaahi aynan ku qornayn meesha iyada ayb intaa kadib marka wuxuu gelayaa dabcan masaladii ru'yada iyo aakhiradii iyo bilahi towfiiq sala اllah wslam calaa nabiyina mxamed wacalaa aalihi wsaxbi wslm